haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal galab gaaban bay ahayd inan da-yar oo daliiqaannimo awgeed la igu soo daray ayaa i horkacaya meeshuna waa imaaradaha carbeed ee midoobay middood waa cajmaan waa bishii febraayo laba kun iyo laba iyo tobankii waxaan u xuslinayaa gurigii uu odaygu deganaa shan iyo toban daqiiqo oo socoda kadibna yarkii baa i hor joojiyey markaas baan gargaraacay waa ayo gudaha ka timid markaan maqlayna waxaan hubsaday inuu yahay ninkii aan la kulankiisa saariqa uga soo sodcaaray cadow waa hebeleh iga fur ayaan ku idhi dabadeedna intuu halhaleel u soo kacay ayuu albaabkii ballaqay oo si kal iyo laaba ii soo dhoweeyey isaga oo gacanta i haya ayuu kuraasta barsadda taal midkood farta iigu fiiqay waan fadhiistay oon eegay mase waa cadis ugulle oo aan cadis ku rogin waa qudhiisii sidaan malaynaayay igala firfircoon oo igala muuqaal wanaagsan inkastoo hadalkii sida degdega ah uu isu dabadhigi jiray uu yaro ka shiiqay da'da ayaan u maleeyey gurigu waa qol iyo fadhi yar oo isu furan marmar ay carruurtu ugu timaada mooye isaga oo keliya ayaa ku hoyda dhinacyada ayaan eegay xagga waa catirado kala nooca oo kuwii hore iyo kuwo cusubba isugu jira xagga kale waa rikoodho waaweyn oo gaboobay xagga kale waa xaashiyo si aan habaysnayn miis weyn ugu duldaadsan qaar qalin ku qoran teebkii waaga hore qaar ku qoran welina aan laga soo guurin iyo qaar jeexjeexmay oo si waxa ku dhigan loo akhriyo ay lama huraan tahay in marka hore la isu soo celiyo la yaabsa ma leh oo waa tabta lagu yaqaan ragga ka fakarka aayaha dadka kale qaybta ugu weyn noloshooda ka siiya galabtaas iyo galba xigayba aniga oo in badan ka og ayaan haddana waxaan cali ka toyanayay noloshiisii faneed ee lixdanka sano muddada ku dhow uu ku soo jiray magaca weynna uu ku helay goor hore ayuu iska dareemay awoodda curinta maansadu inay ku laran tahay kolkaas bay ka go'day wax ka barashada dugsiyadii gumaysiga intuu faraha ka qaado in hibada la siiyey uu soomaalida ugu adeego goor hore ayay la ahaatay addoonsi bay ku wada jirtaaye in fankiisa uu qabkooda ku soofeeyo kuna kiciyo in waa la kala googooye uu qoqobka la dhex dhigay ka qaado dibna uu isugu soo celiyo in qabyaalad baa lagu kala wadaye uu maankeeda maanse iyo muusigba kaga tirtiro isna ogolaysiiyo han weyn buu lahaa cali sugule oo allaha u naxariistay bishan laba iyo tobankeedii geeriyooday marnaba ballankaas uu naftiisa la galay kama u bixin waxaa isugu mid u ahaa dhulka soomaaliyeed ee ingiriisku uu xabashida marbacad u goynayay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii hawd iyo aagaga dhowran oo xaylasanaase la siiyey ayuu u baroortay hawday magacaagiyo haybsa calankaaga soo hanaan raac oo haybsa calankaaga waa kii ku heesay xamar iyo hargeysa ayuu u halaan halay jabuuti buu u danaaniyey n f d buu u ilmeeyey markaas bay ka go'day hub kale ma uu haysane intaba inuu fankiisa ugu heeliyo gumaysiga dusha ka saaran inuu kaga rido hadhowna soomaalida dalka iska leh uu gacanteeda talada ku hubsado intaas bana wuxuu shaaca kaga dhigay bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii heesuu tiriyey hees tuducyadeeda ay ka mid ahaayeen haddaanan qaylo dheer hayaay odhanoon horarka celiyaay ku heelayn haddaanan dhulka heegan baanu ahee anigu aan hoydee isagu harin haddaanan xamar weyharaysan tahee hargaysaay ku saarin heegada haddaanan oga hawd ku hawshoonoo hilbaha iga maqan la soo harin haddaanan jabuuti wayha ka tahe hilinka kuwa kale hayaan marin haddaanan nf d hangala dhiginoo huurkiiyo laga qaadin heeryada haddaanan shantuwa isku hooye hiddee hiilkiiyo isku raacin hoodaba haddaanan rabbibaa hagaajin karee hanuunin sidii hubkays wada haddaanan mahuraanka haaneedkiyo haruubka u dhiibin hanadada haddaanan haddaanan haddaanan haddaanan haddaanan sidaas yeelin waa haddaanan cali sugula ahayn weeye biyodhaca heestu sidii ay jeclaan lahaayeen inkasta oo aanay u dhicin oo aan lagu guulaysan calan iyo dowlad qura in geeska afrika soomaalida lagu gumaystaa ay wada yeelato haddana hal abuuradii dalka iyo guud ahaan ummadaba waxay u ahaatay lix iyo labaatankii juun iyo kowdii luulio kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii marka inta xorowday ay haddana ku midowday jamhuuriyadda soomaaliya cali sugulle wuxuu ku jiray raggii ugu badnaa ee hal abuurkooda calansaarkii ugu dabaaldegay madahaygana waxaa ugu caansan heestii meelisyadeeda midkood uu ku odhan jiray dhaxaan murug iyo haraad mudane maantay curatoo mataanaysee magowdo candhadii gollaha marise aan maalno hasheenna maandeeq waxaa ka dambaysay tii gobonnimada uu waabaryay ku tilmaami jiray dadkii u soo halgamay uu ku bogaadinayey kuwii gumaysa raaca ahaana uu ugu boholoqodayey heestii uu ku lahaa waabaabariyey bilicsan aloolyo baxsan maalin boqran allaa buruud leh awood badan leh baaxad iyo xoog leh bilina innagaa leh kuwii bilaabee dabkan baxaya balaalinayay waa baayadooda kuwii ka bayree bahdood ka leexdee boqonta gooyey waa baaba-ooda intaa ka sokow madax bannaanidii kadib cali suguule waxaa lagu xusuusan doonaa qaybtii uu ka soo qaatay horumarinta dhaqanka gaar ahaan heesta casriga ah ee soomaalida tobannaan siyaasadda iyo danaha bulshada uu kaga hadlay ayuu culiyey kuwaasoo intooda badan ay ku luuqeeyeen heesaagiina soo maray kuwii ugu codka wacnaa qaarkood kuwii iyagu fanka ku raaxaysan jiray ka hor inta aanay dadka kale ugu raaxayn sida magool iyo maxamed axmed labadaba allah u naxariistee heesahaas haddii aan wax ka magacaabo kuwii siyaasadda iyo bulshadana aan soo hormariyo yaa joogay oo aan xusuusan heestiisii hidiidiiyo hidii ee kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii uu culin jiray da-da ahayd ee ka bilaaban jirtay nin lagu seexdow ha seexan soo jeeda oo si weyn u feejigow tii dhextaalkeedu ahaa afqaraad aqoontu miyaa ma ahee waa intuu qofba eebba gashaa ayay nala tahay annagee ma og tahay dib looma abuuro dadke toddobaatanadii qarnigii labaatanaad tii uu tirin jiray ee halkudhageedu ahaa tallaabsan weydoo dhacday ayaa taqaane maxaa taqaan iyo tobannaan kale oo waayadii ay soo baxeen meelisyo ka mida ay bulshadu halhays ka dhigan jirtay dhinaca kale heesihii jacaylka ahaa ee cali suguulle dhaxalgal kala noqday iyaguna tiro ma lahayn waxaana ka mida qaar facii la kowsaday ay aad u jeclaayeen sida imadadaali imaaweeli boqorkii quruxda howlbaad ibadoo habaabay iyo kuwo kale oo laxan iyo miraba da'walba la fil noqon kara heestiisu jacayl ha ahaato siyaasad ha ahaato waddani ha ahaato arrimaha bulshadasi ha ku saabsanaatee waxay leedahay dhaqan gaara iyo habdhac u gooni ah oo heesaha kale lagaga sooci karo cali sugulase kuma soo kordhin fanka soomaalida heesaha casrigaa ee milgada leh oo keliyahe waxaa jirta nooc kale oo suugaanta ummadda ka mid ah amaba ka mid noqday isaguna uu ku jiray hal abuuradii qaybta weyn ka soo qaatay taasna toddobaadka soo socda ayaan maaganahay inaan halkan ka soo tebiyo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo